إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal kusoo dhowaada qodobada warka duhurnimo ee warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan weerar khasaare dhaliya ayaa ciidanka kenya lagula beegsaday gobolka mandheera ee n f d shil geystay khasaare nafeed ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya ciidamada dowladda xabashida etoobiya ayaa dil iyo dhac ka geystay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga etoobiya arday soomaali ah ayaa ka mid noqotay dad ku dhintay weerar toogasho ah oo ka dhacay waddanka ostri mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa sheegay in guddoomiyaha xilligani ee gobolka banaadir muungaab uu yahay ninkii ugu horreeyay ee bilaabay dhulboobka ka socda muqdisho beesha bartira ayaa bayco la gashay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib kulan ballaaran oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose warka dibaddana waxaad ku dhagaysan doontaan ku dhowaada soddon qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqaymo uu ruushku ka geystay waddanka yukrain intaasu waxay ahayeen dhegaystayaal qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon warkaas oo faah-faahsan leh goordhow ayaynu soo gudbin doonnaa inshaa allah قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa shan iyo tobanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri dhanka kalena ku asteysan kow iyo tobanka bisha lixaad labada kun shan iyo labaatanka dhegaystayaal kusoo dhowaada warkii oo faahfaahsan weerar khasaare dhaliya ayaa ciidanka kenya lagula beegsaday gobolka mandheera ee n f d ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa waxaa shalay ay weerar jidgal ah u dhigeen askar ka tirsan ciidamada kenya kuwaas oo ku socdaalaya nawaaxiga deegaanka hulungo ee gobolka mandheera oo ka mid ah dhulka n f d ay gumaysiga ku haysata kenya weerarka ayaa lagu soo waramayaa in khasaare kala duwan lagu gaarsiiyey kolonyada ciidamada kenyaanka ah ee la beegsaday walow aanan helin tafaasiilo dheeraad ah oo ku aadan halka uu leegyahay weerarkan ayaa waxa uu ku soo aadayaa iyadoo maalmo ka hor howlgalle ay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen isla aagan ay ku dileen siddeed askari oo ka tirsanaa ciidamada dowladda kenya shil geystay khasaare nafeed ayaa xalay ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya faahfaahin ku aadan qodobkan waxaa inoo soo jeedinaya maxamed muudey abu muslim habeenkii xalay waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan isgoyska afarta dardiino ka dhacay shil gaari oo sababay khasaare nafeed shilkan ayaa yimid kadib markii uu fariin goostay gaari nooca xamuulka qaada ah kaas oo dulmaray mooto bajaaj ay saarnaayeen laba ruux labada ruux ee saarnaa mootada oo uu midkood ahaa daroowalkii bajaajta ayaa goobta ku geeriyooday waxaana ay wararku intaasi ku darayaan inuu goobta isaga baxsaday daroowalkii kaxaynayay gaariga xamuulka ah sida ay sheegeen dad goobjoogayaal ah
laami waaye oo suufanka baabuurkan ku yimi wadadan ku yimi oo qaldan marka meeshaan mootayaala maraaye mootayaashii meesha marinaaye ilaahay wuu ku badbaasho horta laakiin hal mooto inta ka timi oo dhinaca sancayn u socoto ayuu hor u qaatay marka baabuurkan markuu mootadii ku dhacay mootadii iyo dad ku jirabe hooskabasha meeshaas oo dalcaddaas oo cadadaas bir aan ugu fujinnaa qaawiyo marka gurmad soomaali aas kuu timid soomaaliya gurmad waxaa ku dhimatay laba qofoodaa ku dhimatay qof darawalkii u ahay qofna qof shacab oo baawarka oo saaran oo ahay oo rakaaba daroowalka mar kasta waxaa laga doonayaa taxadar iskana huuya gaariga iyo xawaaraha uu ku soconayo ciidamada dowladda xabashida itoobiya ayaa dil iyo dhac ka geystay dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga itoobiya cadnaan xaaji muxsin ayaa tafaasiil ku aadan qodobkan inoo eegaya wararka ka imaanaya dhulka soomaali galbeed ee ay gumaysato dowladda xabashida itoobiya ayaa ku waramaya in ciidanka itoobiya ay dil iyo dhac ka geysteen degmooyin kala duwan oo ku yaala dhulkaas tuulada daamiri oo hoos tagta degmada tulli guuleed ayay ciidanka xabashida itoobiya ku dileen ugu yaraan afar ruux oo shacab ah iyadoo aysan jirin cid ilaa iyo hadda ka hadashay dilka ay geysteen ciidanka itoobiya dhanka gobolka city oo ka mid ah dhulka soomaali galbeed ee ku hoos jira gumaysiga xabashida itoobiya waxaa isna laga soo tabinayaa in ciidanka itoobiya gaar ahaan kuwa burcadda ah ee loo yaqaano finaas ay dhac u geysteen rag xoolo dhaqato ah dadkan oo xoolahooda iibsaday ayaa markii ay suuqa kasoo laabteen kadib waxaa wadada u galay ciidanka xabashida itoobiya iyagoona ka dhacay lacag ka badan afar milyan oo bir ah ciidanka xabashida ayaanan intaasi ugu ekayna waxa ay sidoo kale xabsiga dhigeen raggan oo ay tiradoodu ahayd lix dhallinyaro ah waxaana markii ay ehelada u dacwoodeen maamulka ay xabashidu ka dhisatay city uu u sheegay in aysan ka daba hadli karin dadka ay ka haystaan ciidanka itoobiya dhanka degmada shilaabo ee dhulka soomaali galbeed ayaa waxaa iyana laga soo tabinayaa in ciidanka itoobiya ay tacdiyaad ugu geysanayaan dadka rayidka ah habeenadii lasoo dhaafay waxa ay ciidanka itoobiya degmadaasi ka raafeen odayaal iyo dhallinyaro ku dhaqan magaalada shilaabo kuwaas oo ay u geysteen jirdil iyo xadgudubyo kale maamulka ay xabashidu itoobiya ka dhisatay dhulka soomaali galbeed ayaa bulshada u horseedaya dhibaatooyin aan xaddi lahayn arday soomaali ah ayaa ka mid noqday dadka ku dhintay weerar toogasho ah oo ka dhacay waddanka austury mubaarak cumar mubaarak ayaa faahfaahintan inoo soo jeedinaya saacadihii lasoo dhaafay weerar u fulin in ayaa ka dhacay iskuul ku yaala gudaha dalkaas waxaana lagu dilay ku dhowaad toban qof halka lagu dhaawacay tiro intaasi ka badan iskuulkan oo ka kooban dugsi hoose dhexe iyo sare ayaa waxaa dhigtay carruur soomaali ah kuwaas oo waxyeelo kasoo gaartay weerarkan lagu dilay dad ka badan mid ka mid ah waalidiinta soomaaliyeed ee ay carruurtiisu dhigtaan iskuulkan ayaa warbaahinta ugu warramay sida ay wax u dhaceen sidan anigaba aad bay ii taabanayso oo dee weynankayguba ku sugnaa aan dhalay wakhtigaa goobta walow wakhtigaa uuna ku sugnayn ay ka yara maqnaayeen marka xaaladdu wallahi aad bay u qabsan tahay dhimasho fara badanna waa jirtaa dee iyo dhaawacba lah marka xaaladdu waa wallahi waa xaalad aad u murugsan oo murugadeeda leh aa goobta walaal ay wax ka dhaceen horta magaaladu waa garaas waa caasimadda labaad ee waddankan walaal anigu waxaan joogay anigu waxaan joogay waxaan ku waxaan ku maqnaa markaa meel baan ku maqnaa waxaa aniga isoo ogeysiiyey macallimiinta macallimiinta iskuulka oo dee aniga carruurtayda adhigatay iskuulkan ku sugan tobankii subaxnimo aan maqlay shalay ay ahayd markii uu dhacay weerarkan dhimashada badan dhaliyey kaas oo galaabtay nolosha ku dhowaad toban qof halka lagu dhaawacay tiro intaasi ka badan mid ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa sheegay in guddoomiyaha xilligan ee gobolka banaadir muungaab uu yahay ninkii ugu horreeyey ee bilaabay dhulboobka ka socda muqdisho farxaan cali cabdulaahi ayaa faahfaahin ku aadan qodobkan inoo eegaya siyaasi saciid cabdulaahi oo ka mid ah siyaasiyiinta soomaalida ayaa sheegay in xasan maxamed xuseen oo loo yaqaano muungaab uu yahay ninkii ugu horreeyey ee bilaabay dhulboobka haatan ka socda gobolka banaadir jenaraal mungaab ayaa wixii dadku ka yaqaana laga yaqaanaa gobolka banaadir a loo magacaabay gobolka banaadirna kollay xaaladda dhulka odaygii bilaabow ahaa oo hadda hadda socoto weli oo noo kala goyn waxa ku salaysnaa oo dan laydaahaa oo hadda sidaas markaan hadda galmudug loo yaqaano iyo dhulal badan iyo siinaa iyo meelo badan oo muxuu ahaa sidaas hab oo muxuu ahaa madaxweynaha noonoosta looga soo seexaa iyo odaygii bilaabana wuu ahaa xaaladaha hadda ee soomaaliya ay xooga ka cabaadayo oo muqdishona ka cabaadayso sida gaarka ah oo dhulka ku saabsan odagii bilaab uu ahaa in danta guud la iibiyo warqada kareata madaxweynaha laga soo seexo muungaab ayaa dhowaan loo magacaabay guddoomiyaha gobolka banaadir wuxuuna wixii ugu horreeyey ee uu soo hadalqaaday ka dhigay dhismayaasha danta guud ee waxbarashada oo ay xilligan degan yihiin dad shacab ah isagoo ugu baaqay dadka ku nool inay baneeyaan siyaasigan oo arrintaasi ka hadlaya ayaa waxa uu sheegay cabsida laga qabo in dhulkaasi la boobo maadaama horey sidan oo kale dhul caam ah loo boobay kadibna la iibiyey iyagoo bulshada loo sheegayo in iyaga loo adeegayo hadda wuxuu ahaa hadalkiisu wuu jeediyey oo wuxuu yidhi meelaha waxbarashada ha laga baxo si loo dayac tiro meelaha dhulka waxbarashada oo muxuu ahaa dugsi- wasaarada waxbarashadu lahaayeen oo dadku muxuu ahaa hadda degan yahay in la baneeyo uuna cuwaan uga dhigay eh, in la dayac tiro marka taasina eh, dadku oo hadda waxaan isleeyahay waa dad xoogaa didsanoo waxaan isleeyahay cuwaanadii hore kama duwana oo muxuu ahaa dadka looga saaray muxuu ahaa meelo badan oo hadda oo markii dambena dad shaksiyaad uu ku wareegayn oo ganacsato ah marka amarka iyo warqadahana ay muxuu ahaa madaxweynahaas ka soo baxayeen iyadii unbay ay ku dambayn doontaa aan isleenahay marka kolley waa xaalka saskaas baa jira guud ee dowladda hadda loogama baran meelo ay dad ka saarto inta qurxido wasaaradihii ama hay-adihii lahaa ay dib ugu celiso haddaba mugaab ayaa inta aanan xilkan guddoomiyanimada loo magacaabin lagu xusuustaa inuu qayb ka ahaa mas-uuliyiin isu muujinayay inay kasoo horjeedeen falal ay ka mid yihiin dhulboobka uu madaxweynaha dowladda federaalk xasan sheekh maxamuud ka wada muqdisho ayaa hadda oo uu dib ugu soo laabtay xilkaasi wacad ku maray inuu fulin doono damaca xasan sheekh ee ah boobka iyo bililaqada ka dhanka ah bulshada ku nool magaalada muqdisho beesha bartire ayaa bayco la gashay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib kulan ballaaran oo ka dhacay wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose warbixin ku aadan waxaa inoo soo jeedinaya maxamed qaasim oo shirkaasi ka qayb galay shirweyne ballaaran oo ay barbar socotay dowla diini ah ayaa dhex maray qaybaha kala duwan ee bulshada ku aftirsata beesha bartire oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed iyo mas-uuliyiin ka socotay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulanka oo ay gogoshiisa dhigtay beesha bartire ayaa waxaa kasoo baxay qodobo muhiim ah iyadoo beeshu beeco iyo ballan la gashay hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab sheekh xuseen cali fiidow oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa ka hadlay kulanka lagu soo xirayey shirka wuxuuna ka hadlay qodobada labada dhinac ay isla meel dhigeen waxaan halkan kusoo gudbinaynaa marka waxaan shirka iyo ma garanaysaa qaradkiisa iyo ujeedadiisu ay ahayd shirkaas oo annaga noo socda ilaa iyo dhowr maalin ee aan ka wada hadlaynay horumarinta diinta islaamka iyo ku dhaqanka iyo tadwiirka dadka muslimiinta khaasatan reer bartire iyo deegaanadooda in ma garanaysaa halkan ee lagu gorfeeyey in kor loo qaado ku dhaqanka diinta islaamka meel kasta oo ay degto qodobka koowaad kaas weeye qodobka labaad wuxuu ahaa in kitaabka ilaahay iyo sunnada rasuulka sala allahu calayh wasalam ay kor u qaadaan inay jihaadka bariga afrika raqamka koowaad ama lambarada koowaad dadka koowaad ay ka noqdaan ee waxaan kaloon ka niqaashinay in dadka reer bartire waxbarashada diinta islaamka hadday xalaqaad tah hadday masaajida tah hadday macaahid tah ee iskoolaadka kaloo islaamiga ah ee dowraadka intaba inay ka qayb qaataan odayaasha wiilasha ee ragga dhexdhexaadka nabadoonnada ee dumarka ee dhallinyarada wiilasha intaba inay ka qayb qaataan waxbarashadooda annaguna aan diyaar u nahay intaasaa ula nimiday sidoo kale sheekh xasan maxamed cali sheekh xasan afgooye oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dhankiis ka mahad celiyey gogasha ay fidisay beesha bartire iyo martisoorka ay u samaysay wuxuuna ku dhiirageliyey inay kasoo dhalaadhaan ballamihii ay qaadeen awalan wa qabla kulli shayin allah subxaanahu wa tacaala ayaa mahad iskale meeshan nagu soo kulmiyey annagoo caafimaad qabna amni haysanna diinteennana xur u ah ilaahay nicmooyinkaas uuna siiyey faraha badan shukrigeeda allahna waafajiyo tan labaad waxaan rabaa inaan beesha uga mahad celiyo soo dhowayntii adeegii aad u qurxo badnaa dhaganugeylkii gogoshii ay noo dhigeen waa uga mahad celinaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala siday noo qiimeeyeen oo ay noo sharfayeen shir- si ka sharaf badan oo ka qiimo badan ilaahay jannatulfirdows ha ugu sharfo maalkay bixiyeen iyo dadka isu keeneenna ilaahay ajir ha ka siiyo runtii aad ayay noo farax gelinaysaa dadka markaan ballanno siday tahay uga soo baxa tii hore waa idinkaga mahad celinaynaa hadda waxaad gasheen ballan qur'aankana ballanta meeshuu dhigay waa aad ogtihiin walaalada is- aan isdhinac fadhino waxaan ku soo ballannay kutubka allah subxaanahu wa tacaala sidaas ayaannu ku wada jirnaa maanta beesha aan la joognana waxaan kula ballannay kutubka ilaahay inaan ku dhaqanno dhinaca kale hogaamiyaasha dhaqanka ee beesha bartire oo uu ugu horeeyo ugaas aadan maxamed axmed oo ah ugaaska beesha bartire ayaa ka hadlay shirka waxayna ballan qaadeen inay fulin doonaan wixii ay kula ballameen hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab gogashaan reerka ayagaa dhigay xarakadana waa noo imaaday iyo rag mas-uuliyiin oo culamo ah ilaahay camalkooda ikhlaasa ka dhiga walaalayaal waan idin soo dhoweynay hadda ka horena waan idin soo dhoweynay miirka muslimiinta salaanaad nooga gaarsinaysiin macaadaan nahay beeca cusubaan kula galnay meesha annaga aan idinka jirnana ilaahay idinkiis muslimiinta iyo mujaahidiinta lagama soo gali doono allahu akbar ilaahay idinkiis xagga annaga idinkama soo gali doono maciinnaan nahay garabkiinnaan nahay walaalihiinnaan nahay dadka soomaaliyeed oon diriska nahay oo mujaahidiinta ah oo qabiilooyinka aad ku xisaabtamaysiin oo kale sidaad uga xisaabtamaysiin ayaad nooga xisaabtamaysiin waxaa kaloon kusoo gabagabaynayaa jihaadka naf iyo maal waaya nafna diyaaraan la nahay maalna diyaaraan la nahay hadda waxaan diyaar la nahay boqolna iyo foogeel leh isbuucu soo socda inaan wareejino allahu akbar boqolkaas neef ilaahay dartiis ayaan ula baxnay mujaahidiinta nama weydinin raggii xarakada wakiilka ka ahay nama weydinin annagaa ilaahay dartiis ula baxnay ayagaanba waxba goynayninoo yar intaas iyo in ka badanna waan bixin doona hadduu alle idmo laakiin intaas waxaan ku darsannay jihaadkaasaan ku darsannay ilaahay dartiisaan ugu darsannay sheekh cumar xayaakallah oo ka mid ah culimmada ka qayb galay kulanka ayaa dhankiisa jeediyey kelimad wacdi ah oo uu kaga hadlay muhiimadda ay leedahay in wax la islaaxiyo
doontaa la wada saaraya qofka dariiqeeda ka leexda wuxuu ka dhigan yahay dooliga dhinaca ka duleynaya oo kaleeto qofku hadduu isagoo mas-uul ah uu khada ka dhaco waa ka gedisan yahay qofka caadiga ee khada uu ka dhacayo qofka isagoo oday oo horjooga ah amba amiir ha ahaado amba hogaan dhaqan ha ahaadee amiir dhaqan ha ahaadee hadduu dembi ka dhaco dembigiisu waa ka wan yahay dembiga dadka kaleeta ka dhacaya faliajli haada ayaa waxaa la rabaa qofka mu'minkii arada inuu ku ilaaliyo cadaaladda uu ku ilaaliyo ammaanada uu ku ilaaliyo cadaaladdarra hadday timaado maxaa imanaya dulmi baa imanaya ammaanadarra hadday timaadana maxaa imanaya khayaano ayaa imanaysa faqeenna iyo khayrka iyo maxaan ku dhaha kulankeennu inuu u bato ilaahay diintiisa ka hadalkeeda allah subxaana wa tacaala aayad kale wuxuu laa laa khayra fii kathiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin aw macruufin aw islaaxin bayna annaas in badan oo dadka ka mida kulankooda iyo faqiqaalkooda iyo shirarkooda wax qiimo ah kuma fadhiyo ilaagtiisana qiimo kama lah ilaa man amara bisadaqa qof wanaag sadaqa dadka muslimiinta amray mahan aw macruufin samafalay mahan muslimiintu inay samafalaani macruuf la yimaadaan wanaag la yimaadaan ayuu dadkii amraya aw islaaxin bayna annaas amba dad waxoogaa shaqaaqa ay dhex marto khilaaf yaru dhex mari hagaajintooda waana shaqada laga rabo dadka nuqabada ugu dambeyn sheekh axmed abu yuunis oo ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee jubbada hoose ahna halka uu ka dhacay shirka u dhexeeyey beesha bartire iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo xiray kulanka wuxuuna la dardaarmay beesha bartire lajinada xarakatu shabaab almujaahidiin ka socotay muddadan halkaanaan isla joognay ahdaaftii iyo waxyaabaha ay la hambaarsanaayeen taxqiijinayeen waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran sidoo kale culimmadii rabbaaniyiinta ahaa oo iyadana halkaan duruusta iyo khayrka iyo wanaagga ummaddan u sheegayeen waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran intaas kadib beesha ayadana oo gogoshaan iyo shirkan iyo hooshaan ay dhigtayn waxaan leenahay jazaakumullaahu khayran wa axsana allaahu ilaykum wabaaraka allaahu fiikum intaas kadib jazaakumullaahu khayran waxaad ogtihiin halkan waxa lagu ballamay iyo waxa lagu qaatay iyo waxa la sheegay mixwarka guud wuxuu ku wareegayay u muhiimsanaa tadbiiqu sharci illaahi subxaanahu wa tacaala waa kitaabka ilaahi subxaanahu wa tacaalaa in la dabaqo si oo dhabinan oo waxa weeyaan ugu dhaqanno kitaabka ilahi subxaana wa tacaala beesha bartire ayaa ka mid ah beelaha soomaaliyeed ee dega wilaayaadka islaamiga ah ee ka taliso xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona beesha kulankan ay ku ballan qaaday inay naf iyo maal la garab taagan tahay halganka jihaadiga ah ee ka socda bariga afrika kaas oo u dhexeeya xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo dhinac ah iyo dowladaha shisheeye ee kusoo duulay dalkeena muslimka ah ee soomaaliya shirkan lala qatay beesha bartire ayaa ku biiraya shirar horey u dhex maray qabaa'ilada soomaaliyeed iyo hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab kuwaas oo lagu gorfeeyey xaaladaha taagnaa xilligaas islamarkaana lagu islaaxiyey waxyaabo badan oo qabaa'ilada dhexdooda ugu dambayntiina ku dhowaada soddon qof ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqaymo uu ruushku ka geystay waddanka yukrain maamulka yukrain ayaa ku dhawaaqay in habeenkii xalay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka ay duqaymo xoogan ku garaaceen magaalada kiyef ee dhacda waqooyi bari dalkaas duqaymahaas oo sababay dhimashada laba qof iyo dhaawaca ugu yaraan siddeed iyo labaatan kale duqa magaalada kiyef ayaa saxaafadda u sheegay in toddoba iyo toban weerar oo dhanka cirka ah ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee ruushka la beegsadeen laba aag oo ka tirsan magaalada isagoo intaas ku daray in daqiiqado kadib la soo gaarsiiyey warbixin ku saabsan dadka ku waxyeeloobay duqaymahaas ruushka ayaa maalmahan dambe aad u sii laba jibaaray duqaymaha uu ka geysanayo magaalooyinka waaweyn ee ukraine taas oo dadka wax taxliiliya ay ku sheegeen inay qayba ka tahay jawaabaha ay moscow ka bixinayso duulaankii ay dhowaan kiyeef ku qaaday shan garoon diyaaradeed oo ku yaala gudaha ruushka warkii oo dhegaystayaal eedu kala socoteen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan intaas ayuu ku idil yahay warkan warkiisa xiga ayaa inoo ballan ah inta ka horreysa waxaynu idinku dhaafeynaa sidaas iyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh